إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka dhimashyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxyo mar kale ciidamada shisheeye lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose waxaa sii yaraanaya wax soo saarka beeraha ku yaala diigaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waalidiinta wiil dhallinyaro ah oo ay askarta dowladda federaalka ku dileen magaalada muqdisho ayaa sheegay in ilaa iyo hadda helin wax cadaalad ah kulan bayaan laga soo saaray ayaa wilaayada baay ku dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beesha hubeer iyo mas-uuliyiinta wilaayada baay xaalufinta dhirta ayaa weli dhibaato xooggan ku haysa degmada dhobley iyo deegaano kale ee hoos yimaada wadayaasha mootooyinka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay shaqada joojiyaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa mashruuc biyaha lagu sifeynayo ka hirgelisay magaalada rabdhuure qodobka dibaddana madaxweynaha suudaan ayaa ballanqaaday in mar dhow ka guulgaari doonaan xoogaga r s f موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo fidsan dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay qaraxyo mar kale ciidamada shisheeye lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose haashim ayaa ka waramaya qaraxyo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah lagula beegsaday inta u dhexaysa lambar lixdan iyo janaale ayaa waxaa ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan oo magaalada muqdisho sahay ka soo qaaday ayaa waxa ay la kulmayaan qaraxyo joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo askar badan oo ka tirsan shisheeyaha ay dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ayaa ku nafwaaya qaraxyada ka dhacay inta u dhexaysa degmada jannaale iyo lambar lixdan waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toban askari oo ka tirsan isla ciidamada ugandha waxaa sii yaraanaya wax soo saarka beeraha ku yaala deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya qaar ka mid ah deegaanada hoostaga jowhar iyo balcad oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay aada ugu sii yaraanayaan wax soo saarka dalaga beeraha fatahaadaha uu sameeyo webiga shabeelle ayaa ka mid ah waxyaabaha sababay hoos udhac ku yimid wax soo saarkii beeraha ee gobolkaasi qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha deegaanadaas ayaa waxa ay sheegeen in ay wax gargaar ah aysan ka helin dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid ah beeraleyda oo ka cabanaya qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha deegaanadaasi marka intaasoo dhibaata oo nagu sameeyey saddexdii fasaloo soo dhaafnay haddaana cabsideed ay leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeydeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdana ka goysanin anaga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaana gaartay oo ah saameeya oo guuga shabeellaha dhexe waxaa nagu dambaysay saddex sano ilaa iyo afar sano ayaan maroynay dalaq la-aan sulwaraqel cumarkoodle wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelaan ka baxno malaha afarta koono meelahaas cabsi weynay leeyihiin maasha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin anaga kama saari karno qoryo wiish iyo waxyaalo badan u baahan waaye marka qorya wax badan waa sheegnay laakiin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalmo aan ka helna ma jirto dowladda federaalka waxa ay maalmihii lasoo dhaafay warbaahinada ka sheegaysay in ay u gurmadeen dadka beeraleyda ah ee degan webiga qarkiisa maantana waa kuwan dadkii masaakiinta ahaa oo ka cabanaya dowladda federaalka kuwaas oo sheegay in ay beeraleydu wax gurmad ah soo gaarsiinin waalidiinta wiil dhallinyaro ah oo ay askar ka tirsan dowladda federaalka ku dileen magaalada muqdisho ayaa sheegay inaysan ilaa iyo hadda helin wax cadaalad ah farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaasi eegaya toban maalmood ka hor ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay magaalada muqdisho ku dileen wiil dhallinyaro oo toddoba iyo toban jir ah kana mid ahaa dhalinta ku nool magaaladaas waalidiinta dhalay wiilka la dilay ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo iminka aysan helin wax cadaalad ah arrinta yaabka lehna ay tahay in meydkiisa loo diiwaangeliyey inuusan ehel lahayn hooyada dhashay wiilkan ayaa warbaahinta la wadaagtay in wiilkeeda xaqdarro lagu dilay lana soo qabto askariga gacankudhiiglaha sida arxandarrada ah u dilay wiilkeeda islamarkaana ay doonayso cadaalad wiilkayga asagoo waxba iska samaynin oo wax galabsanin oo ninka maanta aniga gurigan igu haya oo masaakiin ah aabihiis waayeelkan ah oo wax weli iga hayoo ahay wiilkayga aniga cadaalad maku haysto maanta toban waa intuu talaajada igaaga jiro oo aniga haqdar layga dil wiilkayga gurigaan asaa iga haya wiilkayga aabihiis waayeel waay waxaan haysana ma jirto wiilkayga toban beri oo talaajada ku jiraa waxaan dadkii i imaaday xitaa baraf xitaa ugu soo gada male waxaan siinaya male wax la-aana i haysa aniga waxaan haysta ma lahan wiilkii wiilkayga dili waa inaa lay dilaan rabaa aniga oo wiilkayga la garab dhigo oo cadaalad ana helo ani taasaa u baahanay aniga aabbaha wiilka dhalay ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay talaajada boqol iyo shan doolar talaajaan ku bixiyey konton iyo laba doolar iyo bar waxaan ku bixiy maxay dhahayeen waraaqaynu laguwaayo soddon iyo shan doolar waxaa layga qaatay maxay dhahayeen dhaqoowi dhaqoogi iyo karfataa layga qaatay intaasaa layga qaaday anaa geliyey inta ka dambeysay waxaa ka dambayso sideed maalmo si uu maleehayo wixii ka dambeeyay qashiga laga rabaa dhig maxaa mud ma qaadaysaa la yidhi inta heer mooyi taagan yahay jamacka keena wax keen mahay maho dabkeega diriska shido dabka keega shido ilmo timaado diriska soqaano shido hayaan adiga wax keenaani waa cunugii dhammaay oo dabka noo shidaayo guri aan ku fadhini waay hadda waxaa rabaan cadaalad helo cadaalad ma haysto si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay dilalka bareerka ah ee ay askarta dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan kulan bayaan laga soo saaray ayaa wilaayada baay ku dhex maray wilaayada baay odayaasha iyo waxgaradka beesha hubeer ku dhex maray wilaayada islaamiga ee baay maxamed qaasim ayaa warbixinta warkaas sii soo gudbinaya kulan aad loo soo diyaariyey ayaa ka dhacay deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee gobolka baay kaas oo u dhexeeyey waxgaradka beesha hubayr iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada baay oo hogaaminayay sheekh xamse abujacfar oo ah weliga gobolka baay ujeedka kulankan loo qabtay ayaa ah sida la hormari lahay faafinta dacwada islaamka iyo waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo beesha in qayb lixaad lah ay ka qaadato kulankan oo muddo saddex maalin ah socday ayaa ugu dambayntii waxaa laga soo saaray bayaan qodobo kala duwan ka kooban oo ay ku midaysan yihiin dhammaan waxgaradka beesha hubeer iyo mas-uuliyiinta gobolka baay bayaan ka soo baxay beelweynta hubeer kulan dhex maray beelweynta hubeer iyo wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beesha waxay caddaynaysaa inay la garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maal beesha waxay diyaar u tahay horumarinta deegaanada ay degto sida waxbarashada iyo caafimaadka saddex beesha waxay caddaynaysaa inay deris wanaag kula dhaqanto qabaa'ilada ay deriska yihiin afar beesha waxay ilaalinaysaa midnimada iyo kala dambeynta dhexdeeda shan beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay murtadiinta waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha hubeer isigoo sheegay in kulanka u dhexeeyey waxgaradka beesha hubeer iyo mas-uuliyiinta wilaayada baay lagu guulaystay asigoo dhanka kale baaq toobakeen ah u diray ciidanka kagarab dagaalamaya shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya kulunka oo geeka iyo isbuugu inta ku dhiisanaay oo walaayada gobolka baay aragtay iyo beeli hubeerayti oo baahada weynayti oo aragtay ooflow degaasi oo aan kulmanayti ilaahay diinshay intii la kormariyo kulun badan ku dhii aragtay noqobada oo aragtay beele oo samadoomada walgorodka aragtay oday dhaqameedka maysing lenaaha dadka oo aragtay murtadiinta ah oo muslimiinta dhibaatayo hayo maylana dalka isukubaa lena dalka isukubaa maka anfaca doono haddii kaa toobo furuntaa toobada kutaabka ilaahay soo huun tag beeli hubeereed odegaasi gobolka baay ooflow dalkiliinkasay eeda caaman eyi afka may ku hadalo ahaa hubeerada ku hadalo hay mageen hadaloona may kulansignaha wilaayada gobolka baay yoonay beele walban dhamanayna yaana kulman yaa kulansagna maabashal garsinigni una waaligaano niinkooya mayn sheegana kulankaasiyow horti khayr allaha ninkuala kulun khayra linkulmi sharmalan kulungna wala linkulmin may ahaa ini beelun hormarsiida dalshe deeganshe diinshe ini hormarsiida iyaalka walbarashadiyo hanraabto walbarashadiyo ammaanada ka'e aawka iyoonay maarinada wali owlaataadobni walakabara walaayaadka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan waxa ay kulamceynkan oo kale ah la qaateen qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku hoos nool dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaalufinta dhirta ayaa weli dhibaato xoogan ku haysa degmada dhuuble iyo deegaano kale ee hoos yimaada warkani cabdalla mukhtaar ayaa inoo haya gobolka jubbada hoose ayaa qaybaha ay kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaa ka socota xaalufin ba-an oo lagu hayo dhirta xaalufintan lagu hayo dhirta ah ayaa saameyn adag ku yeelatay dadka iyo duunyada ku dhaqan halkaasi iyadoo sidoo kale laga dhaxlay dhibaatooyin kala duwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada dhoobley ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatada ay ku hayso xaalufinta dhirta ah ee ka socota halkaasi horta jarista dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheenni baa inoo cunaya horta intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaanu in laiska daayo nabaad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa haddana macnaha dhirtii marka la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan waxaa laga dhaxli karaa wallaahi dhibaatooyin badan baa laga dhaxli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtuu ku nabaad guurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaad guur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolka dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan kasoo horjeednaa waxa weeyaan fariintaan ugu baaqayo muxua degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhirta waayo deegaanku waa deegaankeenii xaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo weliba aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago
meelaha ay dalka kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka socda la dagaalanka dhirta taasoo ka dhalatay nabaadguur baahsan waxgaradka iyo culimada ayaa horay uga digay in bulshada ay ilaaliyaan jarista dhirta taasi oo haddii aan la ilaalin laga dhexli karo dhibaatooyin kala duwan wadayaasha mootooyinka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay shaqada joojiyaan sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan wadayaasha mootooyinka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qarka u saaranyihiin inay joojiyaan shaqada dhalinyarada kaxeeya mootooyinka ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan ciidamada dowlada federaalka waxay tilmaameen in maalinba maalinta ka dambeysa mashruuc xor leh lagu soo kordhiyo lacago badanna laga qaadayo saas oo ay tahayna ay la kulmaan dhibaatooyin joogto ah waxay sidoo kale tilmaameen in lagu qasbay inay gishtaan koofi ay sheegeen inay kasoo bixiyeen afartan dollar markii ay sidaas sameeyeen laga jijibiyey koofida xadgudubyo kala duwana loo geystay laba boqolba ma dhiibi karanayo liiska dee maarata todobaatan oseetan haddee isku dhamaadeen boqol konton miles iyo boqol afartan aadi xaale marka mar walba koofid maan gadaa madaxa gashanaa ma liga jibinaa afartan door maan kasoo bixinaa nabasoodan oo xitaa hataa koofid ma la gashi karo dowladiina waxay dhowsaa koofid gasha marka tee raacaynaa marka dhexdeena laga bixiyeen kadib maxaan ah mootooyinka xaafadaha lasi ay xareenaya saasa saasa saasa soo dhow inaa mootooyada wato xaafada geyso oo iska xareeya igusoo dhowbaa ama ninka sharaxda taariibaa la gala haddaa maqasha saas waa mafahmano wadankaaga adoo ujeedo haddii lagu dhawaatee taariib baa gelay laakiin macnaha koofida qasab qabaanba ninka qabaanba qasab ku gasha dada qalad baa mafahantahay koofid mootadan iyo koofid la iskaanaysa naqas waan socreynaa waxaa soo gartay daraad afartan dooran soo bixiyey waa ligi jijibi horteeda lagu jijibiyey mar hataa waxaa dimaca inaa wadankao dhammaan hataa mootadana iska dhigo wadankao dhammaan anoo wadankeyga oo ujeedo inaan ka tago
bulshada ku dhaqan meelaha ay maamulaan dowlada federaalka ayaa had iyo goor waxay dhibana u yihiin dowlada federaalka iyagoo maalinba maalinta ka dambeysa usoo kordhiya mashruuc kale ceen ah oo dhibayo bulshada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa mashruuc biyaha lagu safeynayo ka hirgelisay magaalada rabdhuure mar kale iyo cabdiqaaliq macalin cabdiweli munaasabaddan oo ahayd mid si wanaagsan u dhacday islamarkaana ay kasoo qayb galeen martisharaf kala duwan mas-uuliyiin iyo noqowada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool munaasabadan ayaa lagu dahfuray warshad biyaha sifaysa oo cusub oo laga hirgeliyey degmada rabdhuure ee wilaayadaasi taas oo in muddo ah ay ku taamayeen dadka deegaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay iskuday badan oo biyo macaan lagu siinayo dadka deegaanka ka samaysay halkaasi maadaama biyuhu degmadaasi ay ahaayeen qaraar ama dhannaan waxaana la qoday ceelal ilaa iyo shan gaarayay allah fadligii dadka degmada iyo deegaanada ku xeeran ayaa hadda helay biyo filtaraysan oo caafi ah waxaana martisharafka ka soo qayb galay munaasabadda oo ka hadlaya ay soo dhoweeyeen warshaddan biyaha nadiifka ah soo saaraysa iyagoona ay sheegeen in dadka deegaanka ay si wanaagsan ugu diirsan doonaan ugu horeen waxaa goobta ka hadlay injineerka warshadda isagoona ka warbixiyey qalabka warshadda sida ay wax u soo saarayso iyo qalabkaasi uu howlgeliyey
bismillah awalan biyo meeq ugaadnay hee miil oo hal kilomitrio bar injarta miilu mashiinka yaal oo biyo mayayaw mashiinka biyo markay hagaadni waa krida yihiin balaastiigan yaa krida tubadii satanga balaastiigan haa kride balaastiig wayba qaaday konton fuusti qaadee balaastiig markun wayba kasii baxaase tubudan kasii baxaas shaalishiineesa antikiletano barkadi shaalishiineeskaasa kusii qaadaas way sii maraayana tubuda tan unta sii maraas dheebtanga kooyasa dheebtan way buahaa lama bamu kangna bam yariiska lere oo biyo qaadaw wayse biyogu haamankaanga siye riista untagbaas haamankaanga siye haamankaan nisgudbiyayan lamada nisgudbiyayan talamada kriyas markaltan sedexda kridas mashiinku kankii way buahan ki biyo shal safeey shal shacbeey shal safeed biyo aw madiyo gaha maraan danaan korka kooyan haamoon sadiid etan way ka jare jaay iyo daawooyin waa ka jare takasi jaay iyo daawooyin waa ka jare markuu jaaygas i daawooyinka yaha ka dhehayaan biyo markana waxaa mimbarka lagu soo dhoweeyey malaaqa guud ee beesha hadame malaaq maxamed xasan bunow waxaana uu ugu horeen u mahadceliyey allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxa uu la hadlay bulshada degmada rabdhuure isagoona ugu mahadceliyey dadaalka iyo iskaashiga ay sameeyeen alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ya angmahadnagaan mahadlahan koobakon xarakata shabaabulmujaahidiin angmahadnage gaarhaan amiirka abu cubayda runtii maybu aha jamaalshi inta dhanyi nicmadiis inta dhanta biyoojay nadiifkan eyno se ka lug lahaay gacanka lahaay ows ha ku hoosayga maana ang mahadnaga gaar haang mayba goonhaanka mahadnagay ilaahay shuhaadiiska oo ka ogolaada sheekh maxamed mare jaamac wali wilaayaad runtii mayba warashay hayideerena aniba waqtigay usubya waqtigay bilhan deernu ku horba maanaha deegaanka barhoognay inisu eed i eed juhdi inka biyaay ini dadkan bii helang maana dadki bii helang ada o dadaalki i juhdigii dheerigahay ada biidi ilaahay anka sababi biihalan dadki maana adin ilaahay shuhaadada koo ogolaad anti galanta aad ka jeysatay wanaagan ilaahay ma koo dhumi maana kiindo aayan runtii kelimaadka iyona mayba hadaladaada koo bahay eed eed aan ka ganacsanayna eed eed aan ka faracsanayni mirihiina roogna maanaa ka unaati dhasurugnu waxaa markaan la soo dhoweeyey qaar ka mid ah odayaasha degmada rabdhoore iyagoona soo dhoweeyey munaasabadda xerigga looga jariyey warshadda biyaha sifeyse ee degmada rabdhoore alxamdulilah ilaahay mahadle subxaana wa tacaala madkowad iyo madlamaadba ilaahay ang mahadnagaan geeka wali surugna warshadii safaynti biyaha degmada rabdhuuri roog walwelije laha dheegi ma ah walwelije laha aragi ma ah arlaadan dadka meelo maniska kooy madin isko aan walaska baashalaay reer habruur lama walaadan ulka ka baashala jari may la raayay unaga aadisan weeri ayow awkay biyoy may ayay hereedahaya musqulo la gali walka ka baashalaay antii dhan geek may argo haytana in ilaahay noo biyi ee oonkan iyoonayto biyoogin oo gareeraysa leh haayan ee may ubiin ahaa ani maanaha xukuumadan oo daaguudka eh islaamka lanin gobadaane xukumu waa baabajartan hayn iyo ogdin ee lihidanson hoob hata lakugoy wilayada hata islaamka mala harakada jarowshe anti hata hoob laku reeba walaha kuhirisay ma dareemasan intaasay dadkii wadanka xukumaane wala enaa maamula enaa mas-uul enaa wadanka walan gobadaana guri jareen kolba isiinba deeganka ha ka noolayteen waan arago haytan walyo gobadan adduunkan mal arago hay bal isku dhaafa ee walyo fasaadien haab hal arago walyo gobadan mal arago ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waxa uuna halkaasi ka jeediyey dardaaran taabanayay dhinacyo badan waxa uuna si qaas ah kala hadlay dadka degmada rabdhoore in ay nimcada allah ku shukriyaan jihaadkana ay garab istaagaan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلهي ما يبلي سمد ما يبها قدجنا بيو وطاهر اه نظيف اه سببت ما بيو لان دجي مرق إلهي شاقي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونصيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا إلهي بلادك نولا بيو دتك إلهي كنولا حولوا إلهي كنولا بيو مرك فايديو إيدا عن بدن إلهي إن بدن قرانك نحسوس يا نعمة بيها ما يكلكم الله سبحانه وتعالى أسلي إن بدن قال دي إلهي كفريا oo intaas nicmee korsho ku waajibtay ilaahay inka deeqi yo ilaahay walaka kamana sheegay may kumid ahay tahiin biyo kumid ahay afaraytum almaa alladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu lmunziluun markii oo kitaabka ilaahay un unsurugnan naftan un guurinan oo ilaahay subxaanahu watacaala un raali gelinay ankani ilaahay sharciyadiis difaaja un ankani yo ilaahay nicmadunga sii nicmadu marka ma inbaahanta shukri anbaahanta si in badanba ilaahay subxaanahu watacaala nin sheegay lain shakartum laziidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid nicmadun ilaahay ilaka kufrinay ilaahay anka mahadnaqoy lankasta markii waraaba markii ha xasuusday nicmada allah subxaanahu watacaala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa maalmahanba ay waday dadaallo ay ku horumarinayso horumarka qaybihiisa kala duwan ee bulshada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ay ka hirgelisay warshado kanaalo ceelal biyood iyo waxyaabo badan oo ay ku kordhinayso kor u qaadidda horumarka bulshada waxaana horumar weliba lagu gaaraa horumarinta shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda taas oo maanta u suurtagelisay dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah in ay ku tallaabsadaan horumaro kala duwan sidaba hadda laga dareemayo neecawda iyo cuudka ka soo ifaya wilaayaadka islaamiga ah warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta tan alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda madaxweynaha suudaan ayaa ballanqaaday in ay mar dhow ka gulgaari doonaan xoogaga r s f madaxweynaha golaha kumeel gaarka ah ee dalka suudaan cabdilfatax al burhaan ayaa ballanqaaday in ciidamada qalabka sida ee suudaan ay ka shaqayn doonaan sidii ay usoo ceshan lahaayeen taako kasta oo ka mid ah dhulka ay gacanta ku hayaan xoogaga taageerada degdega ah ee suudaan al burhaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa akis waxa uu salaan ugu diray shacabka suudaan ee u dulqaatay dhibaatooyinka ay kala kulmeen maleeshiyadka r s f in laga guulaysto kooxaha nabaddiidka ah waa mid dhow ciidamadeena qalabka sida waxa ay shacabka u ballanqaadayaan inay dib u soo celiyaan oo ay nadiifiyaan taako kasto ay wasakheeyeen maleeshiyaadka iyo calooshood ushaqaystayaasha ayuu yidhi alburhaan dhanka kale gudoomiyaha gobolka daarfuur ahna hogaamiyaha ciidamada isku dhafka ah ee xulufada la ah ciidamada suudaan ayaa sheegay in ciidamada suudaan iyo ciidamada huwanta ah ay sii wadi doonaan howlgalladooda ilaa lagala wareego dhammaan degmooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdega ah arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada suudaan la wareegeen gacan ku-haynta magaalada wad madani oo ah xarunta gobolka aljaziire ee bartamaha dalkaas iyadoo dhanka kalena xaqiijiyey in ay ka heleen magaalada wad madani baqaar ay ku jiraan rasaas iyo gantaalo ay leedahay dowladda imaaraadka kadib markii ay ka xoreeyeen ciidamada taageerada degdega taasi oo si cad u muujinaysa kulug lahaanshaha imaaraadka carabta xasuuqa ka socda dalka suudaan guud ahaan wararkeennana waa naga intaa